danyel cutubka kow iyo tobnaad dariyus oo reer maaday ahaa sannaddiisii koowaad ayaan u istaagay inaan caawiyo oo xoogaysiiyo isaga oo haatan runtan kuu sheegayaa bal ogow weliba saddex boqor baa faris ka kici doonee kan afraadna kulligood waa ka wada maal badnaan doonaa oo markuu maalkiisa aad ugu xoogaysto ayuu dhammaan boqortooyada gariigta ku kicin doonaa oo waxaa kici doona boqor xoog badan oo talo weyn ku talin doona hadba siduu doonayana yeeli doonaa oo markuu kaco ayaa boqortooyadiisu jabi doontaa waxaana loo kala qaybin doonaa afarta jaho oo samadda laakiin farcankiisa iyo sida dawladnimadiisu ahayd toona looma qaybin doono waayo boqortooyadiisa waa la rujin doonaa oo waxaa yeelan doonaa kuwo kale oo aan kuwan ahayn oo boqorka koonfureed ayaa xoog yeelan doonaa oo mid amiiradiisa ka mid ah ayaa ka sii xoog badnaan doonaa wuxuuna yeelan doonaa dawladnimo oo dawladnimadiisuna waxay noqon doontaa dawladnimo weyn sannado dabadeedna way isku darsami doonaan kulligood oo boqorka koonfureed gabadhiisa ayaa u imaan doonta boqorka waqooyi inay heshiis la dhigato laakiinse gacanteedu xoog ma sii yeelan doonto isaga iyo gacantiisuna siima taagnaan doonaan laakiinse waa la sii dayn doonaa iyada iyo kuwii keenay iyo kii dhalay iyo kii waayahaas iyada xoogayn jirayba laakiinse biqil ka baxay jiriddii ay ka soo farcantay ayaa meeshiisa istaagi doona oo u imaan doona ciidanka oo wuxuu soo gelin doonaa boqorka waqooyi qalcaddiisa wuuna ka gees ahaan doonaa iyaga kolkaasuu ka adkaan doonaa oo weliba wuxuu xagga masar qaadan doonaa ilaahyadooda iyo sanamyadooda la shubay iyo weelashoodii wanaagsanaa ee laga sameeyey lacagta iyo dahabka oo intii dhowr sannadood ah ayuu ka hadhi doonaa boqorka waqooyi oo wuxuu imaan doonaa boqortooyada boqorka koonfureed laakiin waddankiisu ku noqon doonaa wiilashiisuna way dagaalami doonaan oo waxay urursan doonaan ciidan fara badan oo imaanaya oo dhulka qarqinaya oo dhex maraya markaasuu soo noqon doonaa oo la dagaalami doonaa ilaa qalcaddiisa oo boqorka koonfureed wuu cadhoon doonaa kolkaasuu soo bixi doonaa oo la dagaalami doonaa boqorka waqooyi oo wuxuu soo bixin doonaa dad fara badan dadka faraha badanna isaga gacanta loo gelin doonaa oo dadka faraha badanna waa la qaadi doonaa qalbigiisuna wuu kibri doonaa oo tobanyaal kun buu hoos u tuuri doonaa mase adkaan doono oo markaasaa waxaa soo noqon doonaa boqorkii waqooyi oo wuxuu soo bixin doonaa dad faro badan oo kuwii hore ka sii badan oo sannado dabadood wuxuu la imaan doonaa ciidan badan iyo maal badan oo wakhtigaasna dad badan baa ka gees noqon doona boqorka koonfureed oo weliba kuwa wax dulma oo dadkaaga ku dhex jira ayaa kici doona si ay riyadu u dhisanto laakiinse way dhici doonaan sidaasuu boqorkii waqooyi u imaan doonaa oo tuulmo buu tuuli doonaa oo magaalo dayr lahna wuu qaadan doonaa ciidanka koonfureedna isma hortaagi doonaan iyo dadkiisa uu doortay toona oo xoog ay isku hortaagaanna ma jiri doono laakiin kan isaga ku kaca ayaa hadba siduu doonayo yeeli doonaa oo ninna isma hortaagi doono oo wuxuu dhex istaagi doonaa dhulka quruxda leh gacantiisana waxaa ku jiri doonaa baabi'in inuu xoogga boqortooyadiisa oo dhan la yimaado aawadeed ayuu wejigiisa u jeedin doonaa waxaana la jiri doonaa kuwa quman markaasuu siduu doonayo yeeli doonaa oo waxaa la siin doonaa gabadha dumarka si uu u qaribo laakiin ma ay istaagi doonto tiisiina ma ay noqon doonto taas dabadeedna wuxuu u jeesan doonaa xagga gasiiradaha kuwa badanna wuu qaadan doonaa laakiinse mid amiir ah ayaa caydi u caayay joojin doona oo weliba caydiisii isagu ku celin doonaa markaasuu haddana u jeesan doonaa xagga qalcadaha waddankiisa laakiinse wuu turanturan doonaa oo dhici doonaa lamana heli doono dabadeedna waxaa meeshiisii istaagi doona mid ka dhigi doono in cashuur qaade boqortooyada ammaanteeda dhex maro laakiin dhowr maalmood dabadood ayaa la jebin doonaa lagumase jebin doono caro ama dagaal oo waxaa meeshiisii qaadan doonaa mid la qursado oo aan la siinin murwadii boqortooyada laakiin wuxuu imaan doonaa wakhtiga nabadgelyada oo boqortooyadana sasabashuu ku qaadan doonaa oo iyaga hortiisa ayaa laga haaqi doonaa sida daadku wax u qarqiyo oo kale waana la jebin doonaa iyagii iyo weliba amiirkii axdigaba oo markii wacad lala dhigto dabadeed ayuu si khayaano ah ku shaqaysan doonaa waayo dad yar buu la soo bixi doonaa wuuna xoog badnaan doonaa wakhtiga nabadgelyada ayuu imaan doonaa xataa meelaha gobolka ugu barwaaqo badan markaasuu wuxuu samayn doonaa wax aan awowayaashiis iyo abkoowyadiis midkoodna samayn oo wuxuu ku dhex firdhin doonaa wax la boobay iyo dhac iyo maal oo intii wakhti ayuu wax qalcadaha ka gees ah ku fikiri doonaa markaasuu xooggiisa iyo geesinimadiisa ku kicin doonaa boqorka koonfureed isagoo ciidan badan wata boqorka koonfureedna isaguu la dagaalami doonaa isagoo wata ciidan aad u xoog badan laakiinse isma u taagi doono maxaa yeelay wax ka gees ah bay ku fikiri doonaan oo kuwii quudkiisii cunay ayaa jebin doonaa isaga oo ciidankiisuna dalkuu qarqin doonaa oo kuwo badan baa dhici doonaa iyagoo la laayay oo labadaas boqorba qalbiyadoodu waxay ka shaqayn doonaan belaayo oo miis keliya ayay been isugu sheegi doonaan laakiinse ma ay hagaagi doonto waayo weliba ugu dambaystu waxay noqon doontaa wakhtigii la xugmay markaasuu dhulkiisii ku noqon doonaa isagoo maal badan wata qalbigiisuna ka gees buu noqon doonaa axdiga quduuska ah siduu doonayo ayuu yeeli doonaa oo dhulkiisuu ku noqon doonaa wakhtigii loo xugmay ayuu noqon doonaa oo koonfurtuu imaan doonaa laakiinse wakhtiga ugu dambaysta ma noqon doono sidii kii hore waayo dooniyaha kitim ayaa soo weerari doona oo sidaas daraaddeed ayuu u quusan doonaa oo uu noqon doonaa oo wuxuu u cadhoon doonaa axdiga quduuska ah oo siduu doonayo ayuu yeeli doonaa oo xataa wuu noqon doonaa wuuna u fiirsan doonaa kuwa ka taga axdiga quduuska ah oo ciidan baa isaga la gees noqon doona oo waxay nijaaseen doonaan meesha quduuska ah ee qalcadda leh oo waxay qaadan doonaan qurbaanka joogtada oo waxay qotomin doonaan waxa baas oo wax baabi'iya oo kuwa wax baas oo axdiga ka gees ah sameeya ayuu sasabasho ku qalloocin doonaa laakiinse dadka ilaahooda yaqaan way xoog badnaan doonaan oo waxyaalo waaweyn bay samayn doonaan oo kuwa xigmadda leh oo dadka ku dhex jira kuwo badan bay wax bari doonaan laakiinse maalmo badan bay ku dhici doonaan seef iyo olol iyo maxbuusnimo iyo dhac haddaba markay dhacaan baa lagu caawin doonaa caawimaad yar laakiinse qaar badan baa iyagoo sasabanaya ku darsami doonaa oo qaarkooda xigmada leh ayaa dhici doonaa si loo tijaabiyo oo loo daahiriyo oo loo caddeeyo ilaa wakhtiga ugu dambaysta maxaa yeelay waa weli wakhtigii la xugmay oo boqorku siduu doonuu yeeli doonaa wuuna isa sarraysiin doonaa oo iska weynaysiin doonaa ilaah kasta oo waxyaalo yaab miidhan ah ayuu kaga hadli doonaa ilaaha ilaahyada wuuna iska barwaaqoobi doonaa ilaa ay caradu buuxsanto waayo wixii la goostay ayaa la samayn doonaa umana fiirsan doono ilaahyadii awoowayaashiis ama waxa dumarku jecel yihiin oo ilaahna uma fiirsan doono waayo wuu iska weynaysiin doonaa wax kasta laakiinse meeshiisuu ku cisayn doonaa ilaaha qalcadaha oo ilaah aanay awoowayaashiis garanayn ayuu ku cisayn doonaa dahab iyo lacag iyo dhagaxyo qaali ah iyo waxyaalo fiican oo ilaah qalaad caawimaaddiis ayuu wax ku samayn doonaa qalcadaha ugu xooga badan oo mid kasta oo isaga aqoonsada wuxuu u kordhin doonaa ammaan wuxuuna ka dhigi doonaa inay xukumaan kuwo badan dhulkana abaal buu ugu kala qaybin doonaa wakhtiga ugu dambaysta ayaa boqorka koonfureed la dagaalami doonaa isaga oo boqorka waqooyina wuxuu ugu imaan doonaa sida dabeel cirwareen ah isagoo wata gaari fardood iyo fardooley iyo dooniyo badan wuxuuna soo dhex gelin doonaa waddamada wuuna qarqin doonaa oo dhex mari doonaa wuxuu kaloo dhex geli doonaa dhulka quruxda leh oo waddamo badan oo kalena waa la afgembin doonaa laakiin waxaa gacantiisa laga samate bixin doonaa edom iyo mo'aab iyo kuwo waaweyn oo reer camoon oo haddana gacantiisu waddamada ku fidin doonaa oo dalka masarna ma baxsan doono laakiinse xoog buu u yeelan doonaa khasnadaha dahabka iyo lacagta ah iyo waxyaalaha qaaliga ah ee masar oo dhan oo weliba dadka liibiya iyo dadka etoobiyana tallaabooyinkiisay dabageli doonaan laakiinse warar bari iyo waqooyi ka yimid ayaa ka welwelin doonaa isaga markaasuu isagoo aad u caraysan u soo bixi doonaa inuu kuwo badan baabi'iyo oo idleeyo oo wuxuu teendhooyinkiisii boqornimo ka taagi doonaa meel u dhexaysa badda iyo buurta qurxoon oo quduuska ah laakiin mar buu dhammaadkiisu imaan doonaa oo ninna ma caawin doono